saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ka da-ay rabab mahiigaan ah oo hakadgeliyey isku socodka gaadiidka iyo dadka arrintan ayaa timid kadib markii ay biyo badan kusoo fataheen magaalada islamarkaana ay saameeyeen bundooyinkii ay dadka iyo gaadiidku isticmaali jireen gudaha magaalada waxaa buux dhaafiyey biyo aad u badan kuwaasoo ka dhashay rababkii ka da-ay halkaasi balse aan geysan waxyeelo nafeed ama mid hantiyeed sidoo kale waxa ay dadka deegaanka sheegeen in uu kala xirmay isku socodka dadka iyo gaadiidka islamarkaana aanu jirin goob ganacsi laga raadsado rababkan ku dhuftay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan degmooyin badan oo ka tirsan gobolka banaadir ay saameyn xoog leh ku yeesheen rabab daadad watay oo ka da-ay halkaasi kuwaasi oo geystay khasaarooyin isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyeed roobkana waxa uu ka mid yahay nimcooyinka uu allah ku galadeystay addoommadiisa muslimiinta ah iyadoona mararka qaar ay ka dhashaan musiibooyin kala duwan